alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati alwahmi waakrimna binuuri اlfahm waftax calayna bimacrifati اlcilm xasin akhlaaqana bilxilm wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin suurat naxli suuradda la yidhaahdo suurat naxli makiyatun waa maki waa qur-aanka makiga ah aayaadkeedu waa boqol labaatan iyo siddeed aayadood waa suuradda lixiyo tobnaad ama toban iyo lixaad marka tartiibka musxafka qur-aanka ah ee la fiiriyo waxaa kaloo suuraddan la yidhahdaa imaamu qurdubi wuxuu yidhi suuratu naxli waxaa kaloo la yidhaahdaa suuratu nicam suuratu nicam suuraddii nicmo nicmooyinka weeyaan maxaa yeelay waa likasrati maa caddada allahu fiiha min nicamihi calaa cibaadihi waxaa weeyaan tirobadnida nicamta tirada badan oo ilaahay addoommadiisa ku dul tirinayo oo taasaan idiin galay oo taasaan idin siiyey oo ilaahay baa taa idiin galay tirada badanoo suuradda noogu imaan doonta tiro badnaanteeda ee addoommada loo sheegayo darteed suuratu nicamna waa la yidhahdaa buu yidhi imaamu qurdi baa sheegay mujalladka tobnaad soddon iyo lix sabxada suuraddaani maadaama ay maki tahay waxay ka hadlaysaa qur-aanka makigaa meeshuu ka hadli jiray waxay waxay ka hadlaysaa waxdaaniyada ilaahay waxyiga bachiga laysu soo saarayo iyo nushuurka qudrada ilaahay subxaanahu wa tacaala intaas bay ka hadlaysaa waxay kaloo ka hadlaysaa caalamkan aan dhex joogno ee waasaca ee ballaaran ee samaawaad leh ee cirar leh ee bada leh ee buura leh ee bannaanaya dooxooyin leh ee togog leh ee biyayaal leh ee dhir iyo nabaad leh ee dooye bad dhex maraya leh ee xidigo cirkas lagu qurxiyey leh ya waxaas oo dhan leh iyo waxyaalo kaloo tiro badan waxaasaa la tilmaamaya suuraddan waxaa lagu soo gebagabayn doonaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam oo la amrayo inuu dacwada ilaahay dadka ugu yeerayo ay ahaato bilxikmati waalmawcidati alxasana iyo sabir iyo cafin wuxuu kala kulmayo ee dhibaato ah diinta fidinteeda wax allaale wixii dhibaatahayo soo wajaha inuu dulqaad u yeesho naxligaa suuradda loogu magacdaray oo shinnida ah baa iyana la taabanaya oo tusinaysa ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa iyo khalqiga uu abuuray iyo sida uu kale yahay bismi illaahi araxmaani araxiim ataa amru llaahi falaa tastacjiluuh subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ataa waxaa yimid amrullaahi ilaahay amarkiisi baa yimid ee falaa tastacjiluuhu ha degdegsanina ataa waa maadi waaba yimid dee waana la sugayaayo weli hadda qiyaamadii ma dhicin mar haddii shayga imaatinkiisu taxaquq yahay oo iska xaqiiqo yahay waa laga cabbiraa ataa amrullah marka waxay ka dhigan tahay qaruba waxaa dhowaaday amarkii ilaahay inuu yimaado ee falaa tastacjiluuhu ha degdegsannina cadaabka ha degdegsannina waxaa la tilmaamayaa shaygaas mar hadduu kolli imaan doono oo dhacayo laa maxaalata shaki la-aan maadi baa laga cabbiraa maalan qof gargaar rababaa waxaa leedahay iska bishaarayso gargaarkii waa kuu yimide welina uma imaana gargaarkii waa u soo socda subxaanahu wa tacaalaa camaa yushrikuun waxaa la yidhi aayaddaas sababu nusuulkeeda iyo soo degiddeeda waxay ahayd sida cabdullaahi binu cabbaas uu tilmaamay radia allaahu canhuma markay soo degtay aayadda ah iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar ayaa gaaladii barkood bar waxay ku dhaheen muxamed wuxuu sheegayaa saacaddii qiyaamada inay dhowaatay bal shaqada iyo waxaan hayno aan gacanta kala baxno aan aragne aan fiirinne misna iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii kaflati mucriduun markay hadba cabaar joogaanba waxay dhahaan wixii naloo sheegay uma jeedno wax dhacay iyo wax soo dhowaaday iyo wax yimid uma jeedno wixii nala ku cabsigeliye uma jeedno markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey ataa amru llah ee falaa tastacjiluuh subxaanahu tansiihan lahu ilaahay waxa u ahaaday nasahnaan subxaanahu ilaahay nasahnaantiisa wa tacaalaa ilaahay subxaanahu tansiihan lahu ilaahay nasahnaan baa u ahaatay subxaanahu ilaahay nasahnaantiisa wa tacaalaa ilaahay waana ka sareeya camaa yushrikuuna waxay ugu sharig yeelayaan subxaanahu wa tacaala yaa asnaam iyo awhaan iyo balaayooyina ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka hofan yahay waana ka sareeya yunazilu ilaahay wuxuu soo dejiyaa almalaaikata malaaigta malaaigta hadda jamca baa la cabiray malaaigta laakiin la soo dejiyo o ambiyada u timaada oo waxyiga u keenta waa malag oo waa malku jibriil yunazilu ilaahay wuxuu soo dejiyaa almalaaikata malaaigta biruuxi xaalay malaaigtaasi waxyi ku maran tahay ruuxdaa waxyi baa looga jeedaa biruuxi xaalay malaaigtaasi waxyi ku maran tahay jibriil baa waxyiga keena ruuxdaasoo min amrihi min amrihi ilaahay amarkiisa bimacnaa biiraadatihi wa amrihi yaa ahaatay jaariya majruurkan kaloo min amrihina ruuxdaa ku tacalujinaysa biruuxi jaariya majruurkeedana malaa'igtaa ku tacalujinaysa malaa'igtaasaa waxyi la soo degta waxyigaasoo min amrihi ah biiraadatihi wa amrihi ah calaa man yashaau ciddou doono ilaahay bay kula soo duldegaan oo min cibaadihi ilaahay addoommadiisa ka mid ah ambiyadii iyo rusushii ilaahay weeyaan calaa man yashaau min cibaadihi ruux waxaa loogu magacaabayaa waxyiga qalbigaa ku noolaada diintan iyo qur-aanka qalbigaa ku noolaanaya cudurka u daran oo adduunka dhaca waa kufriga iyo gaalnimada daawadiisu waa diinta iyo qur-aanka weeyaan qofku markuu iimaan la yimaado oo qur-aanka rumeeyo ilaahay rumeeyo rasuulka rumeeyo calayhi salaatu wasalaam markaasuu biskoonaya caafimaadaya an andiruu ey andiruu diga annahu shaaniye laa ilaaha ilaah kaloo xaq lagu caabudo inuusan jirin ilaa ana aniga mooyaane fattaquuna aniga igana yaaba waxaa lala soo diray ruuxdii waa kana waxyigii waa kan waxyigu waxaa weeyaan an andiruu diga ey andiruu ey tafsiiri ah an tafsiiri ah annahu xaaliya shaaniya laa ilaaha ilaah kaloo xaq lagu caabudo mawjuud maaha ilaa ana aniga mooyaan sidaa ummadda u sheega oo u diga fattaquuna igana yaabo cadaabkayga ka yaabo intaa markii ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala waxaa la tilmaamayaa ilaahay inoo tilmaamayaa adilada iyo xujooyinka tusinaya ilaahay waxdaaniyadiis khalaqa ilaahay wuxuu abuuray asamaawaati samaawaadkiibaa ilaahay abuuray waa toddoba waalarda ardooyinkiina ilaahay waa abuuray mufradkaasa laga cabiraa laakiin iyana waa toddoba bilxaqi mutalabisan bilxaqi xaaluy ama waxa weeyaan khalaqa ilaahay wuxuu abuuray asamaawaati waalarda ayuu abuuray bilxaqi mutalabisan bilxaq tacaalaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka kor ahaaday camaa yushrikuuna waxay ugu sharig yeelayaan tamajada wa taqadasa ilaahay waa ka dahirnaaday waana ka hofnaaday shariig iyo nadiir iyo waxaasoo dhan khalaqa ilaahay wuxuu kaloo abuuray marka ilaahay awooddiisii baa halkaa layna ku tus samaawaadkaas ilaahay baa abuuray ardooyinkaa ilaahay baa abuuray waxaana looga jeedaa cayaar looma abuurina waa bilxaq waxaa kaloo layna tusayaa misna binu aadamkan abuurkiisii iyo wax laga abuuray oo aynu halkaasna ina ka fahmayno ka qaadanayno laynoo caddaynayo ilaahay awooddiisa subxaanahu wa tacaala khalaqa ilaahay waa abuuray al insaana insaankiibuu abuuray min nudfatin baa ilaahay ka abuuray nudfo meni ayuu ka abuuray biyaha yar ee mahiinkaada oo liito daciifka ah biyahaasaa ilaahay ka abuuray nudfaa la yidhaahdaa taas baa ilaahay ka abuuray khalaqa alinsaana ilaahay insaankiibuu abuuray min nudfatin almaa lmahiin min maain mahiin biyaha weeyaan waa biyaha insaanka asalka u ah oo laga abuurayo wey insaankii markii biyaha liita laga abuuray oo daciifka ah faidaa huwa waaba isagoo isla markiiba khasiimun murmaya oo mubiinun faidaa huwa waaba isagoo khasiimun ah mid murmaya oo mubiinun cad murankiisu waxa weeyaan hadda qofku markii saa looga abuuray isla markii murmi maye faadna tacqiib baa lagu yaqaanay waxa weeyaan muddadeeday qaadanaysa markii la abuuray oo la barbaariyey oo xoog yeeshay oo caqliga fahmaya hadal gaaray markaas meeshii allihii biyaha daciifka ka abuuray ou rumayn lahaa waxdaaniyada rabbi qiri lahaa ilaahay raalli gelin lahaa fa idaa huwa waaba isagoo khasiimun ah mid muran badanoo mubiin khasiim mubiin ah waaba isagoo muran ilaahaybuu muran gelinaya ilaahaybuu la murmaya oo waa isagii lahaa yaa yaa lafaha nafgelinaya iyadoo lafahan saa u burbureen oo ramiim ah yaa hadhow soo nooleynaya qul yuxyiiha aladii anshaaha awala mara allihii markii hore abuuro amaamuday baa nooleynaya man yuxyi lcidaama wahiya ramiim bay yaa lafahan hadhow soo celinaya oo awood u leh oo hadhow iyadoo saa u burburay isku keenaya insaankii noocaas ahaa waaba isagoo murme ah murmaya murankiisuna cad yahay waxaa loo abuuray inuu addoon rabbi noqdo markaasuu ilaahay addoonnimadiisiibuuba diidayba bacsigiibuu inkiray marka waxaa la leeyahay war mawuusan ku cibro qaadanaynoo daliishadayn deliishanayn bilowgiisii hore yaa muyuusan u fiirinayn dhammaadkiisa dambe allihii markii hore isagoo aan jirin ahaysiiyey inuu ilaahay awoodo inuu mar labaad soo celiyo muyuusan sidaa garanay qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi wal ancaama nicmooleydiina khalaqahaa ilaahay waa abuuray wal ancaama hadda wixii kordhigay waa ficilkaa dambe ficil fasirayo la mida wey wa khalaqa ilaahay waa abuuray alancaama nicmooleydii waa abuuray khalaqahaa nicmooleyd ilaahay waa abuuray nicmooley khayraadkeedaa badan waa geela waa looda waa ariga saddexdaas ancaam baa la yidhahdaa nicmooley baa la yidhahdaa barwaaqadooda iyo khayrkooda iyo nicamtoodaa badan innagana waaba beerteenniba xooluhu ilaahay waa abuur waxaas xoolo la dhaqanaya yaa keenay oo abuuray ilaahay subxaana wa tacaala walancaama khalaqaha halkaa warkaa in lagu joojiyo khalaqal ancaama baa ilaahay abuuray khalaqahaa khalaqal ancaama baa ilaahay abuuray khalaqahaa nicmooleed ilaahay waa abuur tanna xaggaa u goysatid oo aa dhehday lakum waxaa idiin ahaaday fiihaa dhexdeeda dif-un dugsi ayaa idinku sugnaaday nicmooleyda dugsi ayaa ka helaysaan iyo wa manaaficu manaafic wa minhaa xaggeedaana ta'kuluuna ka cunaysaan ama waxay leeyihin mufasiriinta qaarkood wal ancaama baa ilaahay abuuray wa khalaqal ancaama khalaqahaa ilaahay waa abuuray lakum idinkoo idiin abuuray fiihaa difun xaalow idinku sugan yahay dugsi iyo markaasa waaalis iyo wa manaaficu waxaa kaloo idinku sugan walakum fiihaa manaafic manaafic baa nicmooleyda idinku sugan nafacyaal tiro badan waa idiin tarmaysaa caanihiibaa ka mid ah waad raranaysaan dhabaradeeda wa minhaa ta'kuluuna xaggeedana waa ka cunaysaanoo iyada xaggeedii baad ka cunaysaan cunidaasina waa min acdami lmanaafic nafacyada lagu qabo kan ugu weyn waa in la cuno baa ka mid ah oo dadkii markaa gaajada iyo baahida ay kaga hadho wa minhaa xaggeedaa ta'kuluuna ka cunaysa marka taas annagaa idin siinay waxaan meel kasta hadda dadku ku nool yihiin waa nicmooleydii reer kasta soo qaadanayo oo hilib ku samaysanayo oo geel iyo ari iyo lo-le oo hadba nooc loo samaysanayo iyadii xaggeedaa ka cunaysan yaa idin siiyey ilaahay baa idin siiyey ilaahay baa abuuray wa minhaa ta'kuluun nicmooleydiina wataas ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walakum waxaa idiin ahaaday waxaa idinku ahaaday fiihaa nicmooleyda dhexdeeda jamaalun qurux qurux baa idinku sugan waxa weeyaan xiina wakhtiga turiixuuna aada caraabinaysaan galabkii iyo waxiina wakhtiga tasraxuuna aad foofinaysaan subxi dadka xoolaha le waa yaqaane waan iska warwada reermiyi baan iska wada nahay soomaalidu badanaaba xoolaha qurux bay leeyihiin markii galabtii lasoo ekeeyo oo meeshii lagu xerayn lahaa xaggeeda u soo socdaan xoolihii oo qurxoon oo soo daaqay oo calooshoodii iyo maaragtay fiican tahay oo aan baahiya balaaya ka muuqan oo caafimaad qaba sidaas loo soo ekeeyo hadday geel tahay iyo hadday ari tahay iyo hadday loo tahay qurux baa idinku socon qofka xoolaha leh iyo qofkii arkaba waxaa u muuqanaya wax qurxoon waxiina tasraxuuna marka aad foofinaysaan hore oo subxi aad xirada ooda ka qaadaysaan oo aad xoolaha diraysaanna markaasna qurux baa idinku sugan soofinta iyo soo caraabidda tee horaysa waxaa horaysa soofinta hore xoolaha ooda laga qaadayo laakiin hadda iyadaa la gadaal mari lanna waxay sii qurux badan yihiin xooluhu markaan dambe oo markaan la soo celinayo oo ay maanta inta soo daaqeen oo soo ficnaadeen oo soo majabaxsadeen saan loo soo ekeeyey markaasay sii qurux badan yihiin ama markaan ay hadda ooda laga qaadayo dee waa xoolahaas meesha ku xanibnaayoo waa qurxoon yihiin laakiin marka kale kasii caji badan yihiin wa xiina tasraxuun waa subxii iyo galabkiiba quruxdaasay leeyihin ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wa taxmilu waxay qaadaysaa nicmooleydu waxay xambaaraysaa afqaalakum culaysyadiinna culaysyadiinnaay qaadaysaa alaabta culus iyo waxaa wadataan iyo amtacadiinna ilaa beledin magaalay ka qaadin min beledin ilaa beledin meel bay ka qaadinoo meel kale bay u qaadin beledkaasoo lam takuunuu aydnaan ahaateen baaliqiihi kuwa gaari lahaa oo alaabtaa gaarsiin lahaa ilaa bishiqi lanfusi naf dhibteed mooyaane naf dhinaceed dhinacu waa qofka kala barkiis waxay ka dhigan taha safar dheer qofku hadduu galo dee kala barkiis inuu haray oo meeshii kuwa baaba'ayoo kale kala barkiisna haray marka ilaa bishiqil anfusi naf dhibtoodkeed mooyaane si kale aydnan ku gaadheen xoolaha la rarto marka oo nicmadaas leh waa geela ilaa hadda arigii iya layska raran maaye looduna wayadha wa taxmilu waxay xambaaraysaa afqaalakum culaysayaalkiin ilaa beledin laga gaaray ilaa beledin bay u xambaari beledkaasoo lam takuunuu aynaan ahaateen baaliqiih beledkaas yaa kuwa gaari lahaa ilaa bishiqil anfus alaabtiinna ma gaarsiiseen idinku ma gaadheen ilaa bishiqil anfus naf mashaqadeed iyo dhibaatadeed mooyaane inna rabbakum rabbigiinna la ra'uufun ilaahay waa mid turid badan raxiimun ilaahay mid naxariisasho badan weeye subxaana wa tacaala waxaa marka hadda xooluhu geelu balwado arag labadee midka lab iyo midka dhadigba waa la rataaye inta badan soomaalidu kan maarata awrta keliyay wax saaraane waxa weeyaan waxaa culaysa ay idiin wadaan oo awrtaba lagu rarayo ama geela kaleba lagu rarayo idinku meelna ma gaarsiin kadheen waxaa haama lagu dhaaminayo iyo waxaa reera ku guurayaan iyo waxaa xoolo iyo dad la saarayo waxa weeyaan wadan ilaa wadan baa lagu gaarsiinaya beledku hadda maaha inay magaalo kaliya iska tahay meel ilaa meel wey idinkuna aydnaan sina ku gaadheen ilaa bishiqil anfus taasna waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala waa safiinat lbari wey baadiyaha doonta laga raaco waa xoolahaas weyaan geelaas weyaan nicmadaa weynna waa ku qabtaan wey wاlkhayla wاlbigaala wاlxamiira litarkabuuha waziina wakhalaqa ilaahay wuxuu kaloo abuura horay la socotaa oo idiin abuura alkhayla fardihi hal faras maaha ismu jinsi iyo wlbigaala baqash biqaash iyo wlxamiira dameerahi litarkabuuhaa inaad raacda iyo waziinatan iyo qurux darteed liajli ziina qurux darteed saddexdaas waa la rartaa iyagana waa la raacaa waxbaa la saaraa waxaa kaloo ku sugan qurux bay leeyihin qurux ayay leeyihin farduhu haba ugu saacajo badnaadeen waa xayawaanka la adeegsado la isticmaalo la rarto danaha lagu gaaro quruxdana ilaahay subxaana wa tacaala ku laray wa yakhluqu ilaahay wuxuu abuurayaa maa shay laa taclamuuna idnaan ogeyn wayluq ilaahay wuxuu abuurayaa wuxuu abuuraa macnaha mustaqbalka oo ilaahay idiin abuurayaa maa shay laa taclamuuna laa taclamuunahu aad hadda waxaynaan garanayn markii qur-aanka degaya magaciisa haddii loo sheego aysan dee fahmeen baa ilaahay dib idinka abuuraya wuxuu yidhi ka wasaa'il naqli alxadiid maanta gaadiidka waxraraha ee casriga ah ee lagu guuro oo maxaa ka mid a alqadaaraat waxa weeyaan tareenadii wasayaaraat baabuurtii wadaa'iraat diyaaradihii waxaas oo ilaahay dib baa laydinka abuurayaa baa layidhi waxaas dib baa laga gaaraya waa kanaa qur-aankii dib baa laga gaarayo waxaa maanta la wada hayso iyo waxaa wax lagu duubaya iyo waxaas la raacaya iyo waxaasoo dhan wayakhluqu maa laa taclamuun baa ilaahay idin abuuraya subxaana wa tacaala waa nicamta ilaahay waa min tacliimillaahi lilinsaani barid ilaahay baray insaanka inay waxaan soo saaraan oo ilaahay u sahlay weeyaan subxaana wa tacaala wa cala allaahi ilaahay wa cala allaahi jalla wacalaa ilaahay dushiisa waxaa ahaaday ilahay waxbaa waajibkuma aha qasdu sabiili waddada caddaynteeda bayaanu sabiil wey waddada caddaynteeda dariiqa mustaqiimka bayaanintiisa iyo caddayntiisa cala allaahi bay ahaatay waa waddada qofka gaarsiinaysa jannada markuu cagta la helo halkan dhinaceedan cagta ka saaro dhinaceeda kale jannadu ay gaarsiinayso wa cala allaahi qasdu sabiil wa minhaa sabiilkaasoo ka mid ahaaday waxaa ka mid ahaaday jaa'irun mid qallooca oo leexsan jaa'ir waxaa jaa'ir hadda waaba jaa'ir bid waxa weeye aan toosnayn qalloocan oo waddadii mustaqiimkahayd ka leexanaya walaa tatabicu subula fatafaraqa bikum ah kuwa leexleexanayay ah mid jaa'ira jidha oo xaqii ka fog oo qofka halkaa qaada wuxuu gelayaa meel xun buu aadaya waa waddooyinka ay qaadeen yahuudda iyo nasaarada iyo majuusiyiinta iyo waxaasoo dhan wa minhaa jaa'ir walow shaaa ilaahay hadduu doono lahadaakum waa idin hanuunin lahaa ajmaciina dhammaantiin lahadaakum ilahay waa idin hanuun lahin ajmaciina dhammaan xalati ilaahay hadduu doono inuu iimaanka idinku hanuuniyo lahadaakum jamiica laakiin ilaahay xikmaddiisu waxay keentay qofka in xorriyad la siiyo la yidhahdo xaqii wakaas wahadaynaahu najdayn xaqii wakaas baadilkiina wakaas waddadaas xaqay gashaa jannaday aaddaa taasna naartay aaddaa khiyaar baa la siiya marka qofkii tii isagu uu doorto baa hadhowta abaalkeedii uu helaya waa faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur oo kale wey ma aha in raalli looga yahay midda xun haddou raaco haddaa raacdid waxa kugu dhaca waa arki doontaa wey nicamtii tirada badnayd ayaa weli inoo socoto oo ilaahayna siiyey subxaana wa tacaala huwa ilaahay alladii allaha weeyaan anzala dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda maa'an biyo ilaahay madar iyo roob midka kor ka keenay wey samada waa wax naga koreeya daruuraha naga sarreeya ilaahay roob soo marinaya aad baa loogu baahan yahay waayo mid aan aafo lahayn ilahay ummadda ha siiyo abaaraha iyo dhibaatadu hayso anzala min asamaa'i maa buu ilaahay ka soo deji yaa ka keenay ilaahay lakum waxaa idiin ahaaday minhu maagaas sharaabun sharaab baa idinka ahaaday biyo macaano a cabbaysaan xareed macaan markaasaa qofkii oomanaa markuu biyihii cabbo baa waaa waxaa xasilaysa oo demaysa xaraaradii iyo kulaylkii waa aragtay qofka haraadan waa la garanaya markuu biyihii cabo kulaylkiibaa baktinaya kulaylkii hayey iyo xaraaradii iyo cadishigii iyo oonkii baa halmar degaya wax la rusheeyey buu noqonaya waa qaboobaya biyaha macaan markuu cabo halkaa waa lagu xiray ama maanta horeyba lakumta horey ku xiroo huwa ilaahay alladii allah wey anzala dejiya min asamaa'i samada xaggeeda maaan biyo lakum ma idiin soo dejiyey maaan biyo lakum idinka idiin soo dejiyey anzala ku xir minhu sharaabun waxaa ka ahaaday maagaas min almaagaas la soo dejiyey sharaab biyo macaan oo aad cabbaysaan wa minhu waxaa ka mid ahaaday wa minhu xaggiisa shajarun baa ka ahaaday waxay ka dhigan tahay sababkiisa biyahaa sababkooda geedaa baxaya markii roobku do-o fiihi geedkaa shajarkaa dhexdiisa baa tusiimuuna daaqsanaysaan xoolaha iyo nicmooleyd ilaa hadda xoolihii waxay cunaan markay waayaan waxay daaqaan ma leh roobkaa imaanaya nicamtii oo dhan markaasa imaanaysa roobku markuu yimaado geedihii baa baxaya biyihii la cabayey baa imaanaya geedahaa baxay baa marka xoolihii daaqsanaysaa fiihi tusiimuun minhu bisababihi baa waxaa baxaya shajaru fiihi shajarkaa dhexdiisa baa tusiimuuna ancaamakum waxaa weeyaan xoolihiinni baad daaqsanaysaan ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yumbitu ilaahay waa dhalinayaa yumbitu allah yumbitu allaahu lakum yumbitu ilaahay waa dhalinayaa lakum idinka bihi bisababilmaa'i ama bihi bilmaa'i biyahaas ilaahay soo dejiyey ilaahay wuxuu ku dhalinayaa idinka idiin dhalinayaa azarca zarcigii iyo dalagii wixii dadku cunaya kanaa loogu hormarshay afar afar geedo waaweyn baa la sheegaya zarcigaa loogu hormarshay waxaan dadku cunayaan oo dhan dhirta ay ka soo baxaan weeye galleyda masagada qamadiga haruurka digirta cadaska wax kas inta raashin dee dadku noocyo kala duwan ay cunaan sarcigaasa ilaahay idinka soo dhalinaya beerihii wixii baa baxay iyo wazaytuuna kan zaytuunka la yidhaahdo isaguna macaan iyo wanakhiila nakhiishii geetimireedkii iyo walacnaaba cinabkii labadan dambena waa ishabahaano waa labada geelo geedoo geedaha ugu qaalisan wey biyihii sababkooda dhirtaas baa ku baxaysa wami iyo wa min kulli amaraati miraha amaraadka dhammaantood xaggooda qayb ka mida macnaha wa wa min kulli amaraati wa min bacdi kulli amaraat nooc kastoo miraha qaybo ka mida kulli amaraat lama dhihin min baa la geliyay wa min kulli amaraat taas baa iyana idin dhalanaysa wey haddii la yidhahdo kullu amaraat dee kullu amaraat meel laga helo waxaa jidha jannada kullu amaraat baa roobka lagu soo saaren lama dhihin wa min kulli amaraat baa layidhi amaraat kulligood xaggeeda baa wax laydinka soo saara oo ilaahay subxaana wa tacaala idinka soo saara wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi inna fii daalika kaa isagaa dhexdiisa la aayatan aayad baa ugu sugan iyo cibro liqowmin qoom qoomkaasoo yatafakaruuna tafakuraya bal hadda u fiirsoo soo dejinta biyaha la soo deji soo saaridda midhaha la soo saaray aayad cad baa ku sugan ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo awooddiisa ku tusinaysa qofkii tadabburaya wey oo suncada ilaahay u fiirsanaya oo sidaas ku rumaynaya oo imaankiisaa ugu siyaadaya liqowmin yatafakaruun dee tafakur bay u baahan tahay baa lagu leeyahay arrintu qofkaa inuusan iska soconi oo wixii saa u fiirsho oo tafakuro oo ta'amul la yimaado oo fikirkiisa adeejiyo ayay u baahantahy maalan hal xabo oo raashina baa dhulka inta meel la faarfaaro lagu ridayaa wakti ka bacdi maxaa dhacaya waxaa dhacaya xabaddii intay kala dilaacdo markii la waraabshay inay kor u soo baxdo dhulkii ka soo baxdo tii soo baxday geed bay noqonaysaa kor u baxaya xagga hawada saa ugu soconaya salkeediina wuxuu noqonayaa xididdo iyo laamo hoos u baxaya curuuq iyo sal iyo xididdow noqonaya kii kor u baxay inta awood yeesho oo caleen bixiyo oo ubax bixiyo oo miro bixiyo buu intaasoo nooc iyo intaasoo midab iyo intaasoo shakli buu yeelanayaa intaasoo manaafic baa markaa laga helaya ilaahay baa maamulaya subxaana wa tacaala wasakara waxuu kaloo sakhiray ilaahay lakum idinka dadkiiow alleyla hameenkiibuu ilaahay idiin sakhiray waannahaara maalinkiina ilaahay waa idiin sakhiray waashamsa qoraxdiina ilaahay waa idiin sakhiray waalqamara dayixiina ilaahay waa idiin sakhiray sakhiriddaa waa maxay waa laydiin layliya layli wax hayin ah layli baa ilaahay idiin gashay waa isla cirbinayaan hameenkaa tegin maalintaa imaan maalintaa tegin hameenkaa imaan qoraxda iyo dayixu sidoo kale waa isdaba marayaan manaaficdiina iyo masaalixdiina ku jira wanujuumu qirada hadda akhrido godaalka ah wanujuumu xidigihiina musakharaatun waa mid la sakhiray biamrihi ilaahay amarkiisa xidigihiina waa laydiin sakhiray mugdiga bariga iyo baddaba xidigihii baa ifsanaysaan ilaahay baa idiin sakhiray subxaana wa tacaala falaggoodaasay marayaan dariiq ay maraan bay leeyihin inna fii daalika kaa dhexdiisana la aayaatin aayaad baa tan laga cabir aayaad tii horena la aayatan baa leeyihi la aayaatin aayaad waaweyn baa ugu sugan liqowmin qoom qoomkaasoo yacqiluuna wax garanaya oo caqli cuquushoodu saliim ay tahay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wmaa daraa lakum wasakara lakum waxaa ku xidhaa oo ku cadaftaa wasakara lakum uleyla wاnahaara wshamsa wاlqamar buu idiin sakhiray wamaana ilaahay waa idiin sakhiray daraa u abuuray lakum idinka fi lardi ardada dhexdeeda mukhtalifan xaalu yahay mid iskhilaafsan alwaanuhu midabyaalkiisu waxyaalaha ilaahay dhulka idinku dhex abuuray oo xayawaankii iyo xoolihii iyo ugaartii iyo wax kasta leh geedihii iyo nabaadkii leh macaadintii leh jamaadaadkii xataa dhulku isku mida maaha ciiddu isku mida maaha waxaasoo dhan ilaahay baa idin siiyey waxaa dhacaysa dadku inta safraan in la yidhaahdo ciiddaani waa dhulkii noocaas habaan maraynaa midabkaan halkaan aan marayna meeshii noocaas ha weeye geedka noocaana dhulkuu ka bixi jiray waddankii noocaas habaan joognaa waxaasa ilaahay idin abuur inna fii daalika kaasagaa dhexdiisana la aayatan aayad baa ugu sugan liqowmin qoom qoomkaasoo yadakaruuna baa ilaahay leeyahay waan sameeye wa huwa ilaahay aladii allah weeyaan sakhara sakhiray albaxra baddi baddii baa ilaahay idiin sakhiray waxaan badda mawjad isdharbaaxays oo hadba hirkacayo oo hadba midquusayo waxaan ilaahay baa idiin sakhiray muxuu ilaahay idinku sakhiray litaakuluu inaa cuntaan minhu xaggiis laxman hilib kaasoo dariyan cusub fresh ah bay dhahan waxa weeyaan inaad kaa keeshaan baddii baa dee laga jilaabanaya badmaaxiin baa gelas warkaasi waxaanoo kaleo waxay kala soo baxayaan dee waxyaalaha badda lagala soo baxo oo xalaasha ah waa argoosatay waxaas litaakuluu minhu laxman dariyan iyo watastakhrijuu inaad kala soo baxdaan minhu xaggiisa baxrigii xilyatan bilad xilyadaasoo talbasuunaha idinku a xiranaysaan dee waxaan laisku qurxiyo xilladda dumarkaaba xirta haddana raggii baa la cabiro waxaa la yidhi talbasuunaha dee dumarkii waxay u xihanayaan waa raggii weeyaan lulu iyo marjaan iyo xoo meesha ka soo baxaya dee waxaa weeyaan idinkiibaa soo saaray weeye dumarkiibaa laakiin wixii xiranaya oo qaadanaya dumarkii markay xirtaan idinkoo xihan oo kale ka dhiganta bay ka dhiganta gurigiinnii ama dadkiinnii iyo baa xiran weeyaan intaanoo kale oo cilmi iyo waxa weeye fawaa'id tira badan baa aayadda ku jira oo laga qabanaya waqtigu ka yari wa taraa waxaad arkaysaa alfulka dooni doonyihiiba arkaysaa mawaakhira xaal ay tahay mid mukhuuraysaoo macnaha jiiraysa dilaacinaysa fiihi baddi dhexdeed alfulka waa sufunti doonyihii waaweynaa maraakiibta waaweyn baa weliba loo isticmaala oo baddii dilaacinaysa af horoo saa u dhuuban bay leedahay markaas afkaasi biyaha saas bay ugu dilaacinaysaa waxaa moodaa inay biyihi saa ukala u kala dilaacinayso laba dhinac u kala goynayso maxayna wadaa waxaanoo kaleo culays iyo alaabi wadaa mawaakhira fiihi xaaligta tii dilaacinaysa oo dhex soconaysa annagaa idin siina arrintaas inaad nicmadaa heshaan iyo welitabtaquu inaad dalabtaan min fadlihi ilaahay fadligiis baddaa haddaysan jirin dee baddaa maxaa la helayaa ilaahay fadligiisaad dalbaysa waxaa dadka doonyaha ku shaqaysanaya bucsharada ay keenayso midda ay rarayso yaa dadka fuulaya dhinacyada loo kala gooshayo waa litabtaquu inaad dalabtaan min fadlihi ilaahay fadligiis hebel baad doon usoo raran tahay intaasoo marka baad degay intaasaa soo socota waxaasoo dhan waxaa ku saaran alaab loo baahan yahay walacallakum waxaa mudan tihiin tashkuruuna inaa shukridaana yaa mudan tihiin oo rabbigiin aa u shukridaanoo nicamtaan weyn oo ilaahay idiin galay inaa ku shukridaan subxaanahu wa tacaala darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam sawaab